الله أكبر الله أكبر musallaha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunyibarow ayaa maanta waxaa lagu ogey salaada roobdoonka salaadul istisqaa musallaha lagu tukanayay salaada roobdoonka ayaa waxaa soo xaadiray bulsho badan oo ku nool magaalada kuwaas oo ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay kunyibarow abaaro tobankii barqanimo ee maanta ayaa waxaa loo istaagay tukashada salaada roobdoonka waxaana la arkayay dadka oo allah isku dhuldhigaya si loo helo naxariistiisa salaada kadib sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa kelimad ka jeediyey musallaha isagoona bulshada kula dardaarmay in ay allah u toobadkeenaan ayna allaha ka cabsadaan ilaahay jala wacalaa waxaan warsanaynaa kulankan loo kulmay salaatulistisqaa ilaahay inuuna waraabiyo ilaahayna uuna roobeeyo ayaan ilaahay warsanaynaa saa ogtihiin madarka hadduu ta'ahuro sida khudbadaba aad ku maqlayseen in ilaahay jala wacalaa addoommuhu dunuub ayaga ay galabsadeen sababteeda in ilaahay madarka iyo roobka uu celinayo saa daraaddeeda waxa masaa'ib dhacaya ee cidhiiri jira ee qaxdi jira ee roob la'aan jira ee kulaal jira ee cudurro dhacahaya waa waxaan annaga galabsanno weeye alla wuxuu yidhi jalla wacalaa wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir waxa idinku dhacay waa waxaad idinku gacmihiinnii ku galabsateen wax badan oo taa ka midana aad galabsateen waan idinka cafinna buu yidhi allah jalla wacalaa saa darteeda maanta waxaa dhul iyo barri iyo badba buuxiyey fasahaadka ummaddu ay samaynayaan allah wuxuu yidhi jalla wacalaa dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi annaas linudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun bad iyo berri waxaa camimay fasahaad waana dadku waxa ay galabsadeen kaa ay sameeyeen wixii ka dhashay oo cuquubo ah baan ku qabanaynaa say annaga allah noogu soo noqdaan oo ay u toobad keenaan saa daraaddeeda cidhiirigaa markuu dhaco dhammaantannada wa tuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun ilaahay wuxuu leeyay noqdoo alla u toobad keena saaad u dhan tihiin oo mu'miniin u leedihiin inaad guulaysataan ayaad mudan tihiin marka dhammaantannada inaan ilaahay u toobad keenna tabaaraka wa tacaala cidhiiriga iyo roobla'aanta iyo kuleelkuna waa wax annaga aynu galabsanno weeye marka ducadii khadiifka uu ku duceeyey roob naafica oo aan wax dhibin oo ilaahay jalla wacalaa uu nagu waraabiyo dad iyo dunyaba ilaahay jalla wacalaa uu nagu roobeeyo ayaan allah ka tuugaynaa ilaahay waxaan warsanaynaa inuu na waraabiyo kuleelka jira ilaahu naga soo waraabi ilaahu dunuubta aan galnay sababteeda weeye ilaahu dunuubtannada ha noo qabanin wsala allahu wsalama calaa nabiyina muxamed roobka diirta ayaa kadib dhacay xilliyadii la filayey waxayna culimmada bulshada u sheegeen in dib u dhaca roobka ay sababtooda qayb ka tahay macaasida uu aadanuhu geysanayo loona baahan yahay in mar walba allah loo laabto lagana baryo raxmaddiisa